boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa maanta istaagay banka carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya ilaahay baraya gudanayana mid ka mid a rukunada ugu muhiimsan ugana dambeeya acmaasha xajka boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumar ayaa istaagay dooxada saxaraha halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee khudbadiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane oo ka mida xujaayada sanadkan ayaa maalintan iyo ahamiyadda ay leedahay wuxuu ka wareystay sheekh maxamed nuur cabdiraxmaan maxamed waxaan ku sugunahay bannaanka caarafa maanta waa saqaalaad xajka waa rugnan oo min arkaanil islaami ka mid e xajkii cumrada waa waajibaan waxayna ku waajibaan ruuxa muslimka hal mar basay ku waajibaan cumrigiis intii la egyahay wixii hal makaa marka ka dembeeyo waa cunsuno inuu la yimaado fadaa'iluu la timaado maanta waa yowmal carafa lagu magacaabaa waa maalmihii alla abuuray maalmaha ugu fadl badan yoon markii layidhaah ayaamaha ilaahay abuuri waa maalintii ugu fadl badnayd waa maanta oo yowmu carafa lagu magacaabo shalay waxaan ka soo tagnay magaalada mako yowmu tarwiya lagu magacaabaa waa sideedaad xalay waxaan ku soo hoynay meesha lagu magacaabo mino oo tarwiid aan ku timid duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cishe iyo salaaddii subax meeshaan ku soo dukunnay saaka markii salaaddii aan dukunnay saqaaladka ahaynaan ka soo baxnay waxaan u soo baxnay dhanka bannaanka carafo lagu magacaabo dhankii bannaanka caarifaan hadda taaganahay weliba bartankeeda meesha alla ku magacaabay waa maalin ajaa'ib fara badan leh maanta weliba waxaan leenahay waa laba ciidood waa yowmul jumca oo sayidul ayaami lagu magacaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo yowmu carafa oo rasuulku ku magacaabay khayru yowmin dalacat fiihi labadoodaba ku magacaabay marka saa daraaddeed waxaan leenahay muslimiinta haniya an mari'an ogaadin wanaagsan acmaasha dhammaantooda allah naga aqbalo kuwa mar kasta daacad ilaahay u soo lalaabta awaabiinan allah naga yeelo maanta marka wax bani'aadan soo kooba ma aha wax bani'aadan afkiis ku soo aruurina ma aha way ka far badan tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ruuxii la yimaado xajka xajka oo mabruurka oo lagu baarafalay abaalmarintiis ma aha ilaa janno un wey marka xajka mabruurka waa xajka shuruudda oobsaday oo arkaanta dhammaanteeda la yimid wixii xumaan dhammaan ruuxu saaxiibkiisa ka fogaaday xajul mabruura lagu magacaabaa abaalkiisna waa janno um abaalkan ilaahay siin maayo riwaayo kale wuxuu ahay ruuxii rafas iyo fusuuq aan la imaanin maanta waa laabanayaa maalinta gurigiis aadayo ka yowmin waladatu ummuhu maalintii hooyada dhashay sigoo la mid eh oo nadiif ee dembi la-aan oo ka gadoomayaa marka muslimiinta dhammaan wixii soo xajiyey kheyr waxaan ku boorinaynaa acmaasha shuruuddooda arkaantood inay waardiyeeyaan xumaanta ay ka fogaadaan dacooyinkana ay farabadiyaan maxaa yeelay waa musaafiriin docdood waa mustajaabo waa yowmul jumca weliba bacda salaati duhriyaan joognaa ducadu waa mustajaabo yowmu carafaan ku sugunnahay ducadii waa mustajaabo marka saa daraaddeed islaamka dhammaan mashriq maqhrib wixii yimid waxaan ku boorinaynaa dacooyinka ee adkaarta inay badiyaan wixii xumaan ay ka fogaada ayna isnacafiyaan
maanta carafay tahay meeshaan joognaa waa bannaankii carafa marka maalmaha dhiman iyo waajibaadka iyo waxyaabaha xujayda tahay inay sameeyaan maanta ilaa maqhribkii laga gaaro waxaan ku sugnaanaynaa oo waajiba bannaanka caarafa inaan ku sugnaano oo qoraxda ilaa marka gaduudka oo ka baaba'o inaan ku sugnaano waa waajib quruuba shafa kadib waxaan u raranaynaa inshaa allahu musdelifo meesha lagu guuraynaa meesha maqhribka iyo cishihii oo jamcu ta'khiir aan ku dukunaynaa cawdan meeshaan seexanaynaa haddii ilaah yidhaahdo dhagaxaantii barri laguuran lahayn meeshaan ka qaadanaynaa ruux walooba toddoba dhagaxu ka aruursanayaa salaad subax kadib waa maalintii ilaahay ku magacaabay yowmulxaji alakbar waa maalintii xajka weyninka badnaay oo tobnaadka waxaan samaynaynaa xaajiga lagu waajibinayaa kow jamratulcaqiba inuu tuurto waajibka labaadna waa inuu tanti xiiro amba gagaabiyo waxaana u fadl badan xalqiga muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriina alla qur-aanka ku magacaabay rasuulkana saddex jeer uu u duceey ruuxu marka xiirtay ruuxu gagaabsadan hal maru u duceey marka muhimaddeeda waxay ku tusinaysaa in la xiir inay fadl badan tahay kadib waxaan aadaynaa xaramkii tawaafkii todobada dee dhawaaf ilfaadiyaan la imaanaynaa labadii rakacadoodoo rakactu dawaafka meesha ku dukanayna maqaamu ibraahiim saabtintaa kadib safi mar waa la aadayaa todobada jeeraa lala imaanayaa xaajiga marka intaa haddii la yimid waa xalaalowayaa wixii ka dambeeyo isagoo muxrim aan ahayn oo xalaal oo camaasha dhammaan la imaanaya
marxaladda soomaalida ay sanadkan ku xajinayaan amniga sida loo adkeeyey iyo waxyaabaha kale ee intii aad joogtay aad kula kulantay maka iyo madiina maasha allah baarak allah fiik waxa sanooyinka faraha badnaa aan soo marnay waa xajkii saddexaad haddaan ku soo laabanayo meelaha la dejinaayo xagga dhowaanta xaramka loo dhowaado iyo xagga amniga iyo nicmada loo sugaayo kuwii hore ma aan ahayn laakiin sanadkan waxaan leenahay aad iyo aad xaramkaan loo dhowanahay labada dhinacba kii madiinin waa u dhowayn kan haddana waa usii dhownahay amniga iyo wax kastana dhammaan waa taam waxade siyaadamaan arkin nicmada unbaa xaajaalka hadda camaashooda ay ku gudanahayaan marka waxaan leenahay insha allah wixii kasii dambeeyen inuu amniga iyo nicmada faraha badan aan noo sugnaadano dowlo oo cadaalad oo kitaabka iyo sunnada nagu hogaamisana ilaahay noo dhalin waa ku alla barinayna insha allah
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed nuur cabdiraxmaan maxamed oo u warramaya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane